iminkana dalka masar xaaladda siyaasadeed dalka masar ayaa weli sii cakiran kadib markii soddon iyo afar ka mid a taageerayaasha madaxweynihii xukunka laga tuuray mursi ay ku dhinteen iska horumaad dhex mara iyaga iyo ciidamada bananbaxyada ayaa u kala qaybsan laba garab iska soo horjeeda waxaana dhinac walba uu ku adkaysanaya mowqifkiisa haddaba si aan warar dheeraada uga helno arrintaasi waxaa qadka taleefonkaas ee magaalada kaahira si toosa ugu jira wariyaha v o a xuseen saxnuuni xuseen may maqlaysaa aada iyo aada daauud aways adiga iyo caashuud waa idin salaamaya bal marka hore sidee ayay wax u dhaceen ama iska horimaadaadan u dhaceen
dhab ahaantii sida uu baahiyey warbaahinta ama aan idhaahda t v-ga masar iska horimaadyadu waxa ay ka dhaceen afaafka hore naadiga ama kalaadka ay leeyihiin ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka masar halkaasoo taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka masar ay ku banaanbaxayeen halkaasi ayaa waxaa ka dhacay qulqulato inkastoo siyaabo kala duwan ay ugu hadleen ciidamada iyo taageerayaasha madaxweynihii hore ee ururka aqwaan muslimiinka laakiin sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka ee dalka masar dadka geeriyooday ayaa tiradooda waxa ay gaaraysaa laba iyo afartan qof islamarkaasina dhaawo waxa uu ka badan yahay sida wasaaraddu ay sheegtay saddex boqol iyo labaatan qof kadib markii ishormaadyadu ay ka dhaceen afaafka hore ee naadiga ilaalada jamhuuriga sidoo kale war goordhow ka soo baxay madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee dalkani ayaa sheegay inuu aada ugu xun yahay dadka waxyeeladu ay kasoo gaartay qulqulada ka dhacday afaafka naadiga jamhuuriga cadli mansuur waa madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee dalka masar ayaa ugu baaqay daa-uud dadweynaha banaanbaxaya inay ka fogaadaan dhismayaasha dowladda iyo xarumaha ciidamada qaladka sida dalka masar waxa uuna hoosta ka xariiqay inuu soo dhisayo guddi garyaqaano ah oo soo baara qaabka ay wax u dhaceen dhinaca kale ciidamada qaladka sida dalkani ayaa soo saaray warbixin hordhac ah oo ku saabsan qallaasaha ka dhacay agagaarka xarunta naadiga ilaalada jamhuuriga waxa ayna sheegay in uu ahaa koox argagixisa oo hubaysan oo isku dayda inay soo jiifto xarunta naadiga ciidamada ilaalada ciidamada ayaa sheegay oo si adag u sheegay inay gacanta ay ku dhigeen in ka badan laba boqol oo qof oo sitay hubka noocyadiisa kala duwan kuwaasoo isku dayayay inay jiraan ama gudaha ay u galaan xarunta naadiga ilaalada jamhuuriga masar war ka soo baxay ciidamada ayaa lagu yiri hal askari ayaa ku dhintay halka askarta ku dhaawacantayna ay ka badan yihiin ama kor ay u dhaafayaan afar boqol oo qof laakiin dhinacyada axsaabta siyaasadda iyo aqwaan muslimiinka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrintaas daa-uud marka xuseen ma dhabba sida ciidamadu ay sheeganayeen dadkaasi banaanbaxyada halkaasi ka dhigay inay hubaysnaayeen
arrintaasi daa-uud waxaa si weyn u baa beeniyey xisbiga xoriyadda iyo cadaaladda iyo ururka aqwaan muslimiinka waxa ayna dusha ay uga tuureen waxaa ka dhacay halkaasi taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida generaal cabdifataax ciisi bayaan ka soo baxay maanta ururka aqwaan muslimiinta ayaa loogu baaqay shacabka masaarida inay sameeyaan kacdoon ka dhana ciidamada la wareegay talada dalka waa sida ay hadalka u dhigeen aqwaan muslimiinka sidoo kale isbahaysiga badbaadada qaranka masar oo iyagu mucaarad ku ahaa madaxweynihii hore ayaa ku baaqay in la sameeyo guddi madax bannaan oo soo baara dhacdadan waxa ayna si weyn ay u diideen waxyeelada soo gaaray ama dadka lagu laayay afaafka hore ee naadiga ilaalada jamhuuriga dhinaca kale daa-uud xisbiga alnuur ee salafiyiinta ayaa sheegay in ay ka baxeen hanaanka lagu soo dhisayo xukuumadda kumeel gaarka ah marka ay dhacday qulqulitooyinkan dadka badan ku dhinta ee masaarida ah afhayaal u hadlay xisbiga alnuur ayaa ugu baaqay madaxweynaha kumeel gaarka ah dalkani inuu iscasilo iyo in afti loo qaado madaxweynihii hore maxamed mursi si looga baxo ayay yidhaahdeen mashaqada ka allowsan dalkani oo hadda dhiig fara badan faraha lasii gelaysa
xuseen sidaad sheegaysa waxaa muuqataa in xiisadahani ay faraha kasii baxayaan tanii markii mursi talada laga tuuray marka militarigu ma soo jeedeen wax xal ay u hayaan xiisadahani siday u damin lahaayeen
ilaa iyo hadda ciidamada qalabka sida arrimahaasi kama aysan hadlin marka laga hadlayo sida loo soo afjari lahaa banaanbaxyada isdiidan iyo xiisadaha ka alowsan dalka masar laakiin waxa ay sheegeen inay qabanayaan saacadaha soo socda shir jaraa-id oo ay kaga hadlayaan xiisadihii ugu dambeeyay ee dalka masar ka dhacay gaar ahaan dhacdadii dadka badan ay ku dhinteen magaaladan qaahira ee maanta ka dhacday mahadsanid xuseen saxnuun ayuu kaasi ahaa wariyaha v o a magaalada qaahiro si toosa khadka telefoonka ugu jiray